degmada kismaayo waayadii dambe waxaa ka socday diyaargarow ku aadan tartanka iskuullada degmada kismaayo waxaana dhammaan iskuullada ku yaala magaalada kismaayo diyaargarowgooda ay si weyn ugu diyaargaroobeen sidii ay iskuul walba ugu guulaysan lahaa tartanka ama koobka loo qabanaya iskuullada xafiiska xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta jubbaland ayaa soo saaray jadwalka iyo weliba qaabka loo ciyaari doono tartanka cabdiraxmaan suufi oo ah xoghayaha xiriirka kubadda cagta jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey qorituurka iyo weliba sida la isugu aadiyey iskoolada kala duwan iyo weliba tirada iskoolada ka qayb galaysa tartankaasi maanta waxaan isugu nimid xafiiska urur kubadda cagta ee jubbaland si aan u sameyno qorituurka ama isku aadka iskoolaadka magaalada kismaayo waxaa noo suurta gashay maanta inaan qorituur u sameyno siddeed iyo toban dugsi oo ka wada dhisan magaalada kismaayo waxaan rajaynaynaa in sida ugu wanaagsan uuna dhaqsiyaha badan u bilaaban doono qortuurka maanta noo dhacay alxamdulilah waxayna ciyaaraha iskoolaadka noo bilaaban doonaan saddex iyo labaatanka bishan oo ku aadan maalinimo jimco ah ururka kubadda cagta ee jubbaland wuxuu soo dhaweynayaa qabanqaabada garab istaaga wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ay u muujisay iyo wasaaradda waxbarashada in tartankan uu qabsoomo xubnaha ururka kubadda cagta ee jubbaland kaaliyaha xoghayaha madaxa farsamada iyo waxaa garabkaiga fadhiya guddoomiyaha guddiga garsoorka mudan maxamed cabdulaahi tartankan waxaa soo abaabulay islamarkaana uu xaggooda ka yimid iskoolaadka magaalada kismaayo saddexdii sane ee ugu dambeysay lama qabanin marka waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu noqdo sanad xamaasadiisa wata garsoorkiina waa noo diyaarsan yahay garoonkii waa noo diyaarsan yahay dhawalba waan ka diyaarsannahay waxaan rajaynanaa maalinimada jimcada ah inuu si wanaagsan nagu qabsoomi doono duaaleed waxaa ka qaybgeli doonaa siddeed iyo toban iskuul baa ka qaybgeli doona shuruucda waa loo qaybin doonaa qaarkoodna waa haystaan iskoolaadka ma ciyaari doonaan ciyaartooyda ka qayb qaadatay horyaalka koobaad horyaalka labaad iyo tartankii maamul goboleed ee ciyaartooyda ka qayb qaadatay keliya waxaa la ogolyahay inay ka qayb qaataan ciyaaraha tartanka iskoolaadka ciyaartooyda heerka saddexaad heerka afraad iyo tartanka xaafadaha ciyaartooyda ka qayb qaata si kastaba haatee tartanka iskuullada degmada kismaayo ayaa kulamada qaar la ciyaari doona galbihii halka kulamada qaarna la ciyaari doona subaxyo waxaana tartankan la filayaa inuu bilowdo maalinka jimcada ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha februaayo labada kun afar iyo labaatan